bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal kow xuseen daa'uud cali hafow saddex iyo labaatan jir ah inaa xabiibo cali xasan ku dhashay jubbada dhexe labo cabdulaahi maxamed axmed muxumed soddon iyo afar jir ah ina raaxo cali mire ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xeerealinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka eedeysanaha koowaad xuseen daa'uud cali hafow waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta tuurista bambooyinka iyadoo lasoo qabtay isagoo bambe efan ah ku tuuray waaxda towfiiq afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban sidoo kale laga soo helay guriga uu deganaa eedeysanaha shan bambo oo efon ah iyo laba bistoolad oo biljim ah eedeysanaha labaad cabdulaahi maxamed axmed muxumed waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay kireynta guryaha doodeer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedeysane xuseen daa'uud cali hafow oo uu ka hor qoray garsoorka hortiisa kuna caddeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta laga tuuro ciidamada amniguna ay soo qabteen markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda towfiiq afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban sidoo kalene guriga uu deganaa laga soo qaaday bambooyin iyo bastoolado markay dhegaysatay maxkamaddu markaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedeysane xuseen daa'uud cali hafow la qabtay afartii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban kadib markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda towfiiq kadibna uu geeyey guriga uu ka deganaa xaafadda oo ay ka soo heleen shan bambo oo efon ah iyo laba bastoolad oo biljim ah sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedeysane cabdulaahi maxamed axmed muxumed uu mas-uul ka ahaa in la kireeyo guriga bambooyinka laga soo saaray markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeyn laga qoray markaatiyaasha qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirro muujinayay raadka uu sameeyey bam gacmeed lagu tuuray rugta towfiiq iyo shan bambo oo efon ah iyo laba bistoolad oo biljim ah oo laga soo qaaday guriga uu deganaa eedeysanaha koowaad sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal koow xuseen daa'uud cali labo cabdulaahi maxamed axmed ay wada yihiin dembiilayaal gali dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow xuseen daa'uud cali hafow shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah labo cabdulaahi maxamed axmed muxumed hal sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u filan racfaan wabilaahi towfiiq